gudoomiyaha degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose oo u helinayeen mas-uuliyiin ka tirsan degmada ayaa dhagax dhigay xafiiska dakhliga ee degmada dhobley degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa maalinba maalinta ka dambaysa ku tallaabsanaysa horumar iyo sidoo kale kobac dhinac walba leh dhagax dhiga kadib ayaa waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada dhobley iyo ku-xigeenkiisa mukhtaar maxamed sahal waxaan dhagax dhignay xafiiska dakhliga ee degmada dhobley ee dowlad goboleedka jubbaland runtii xafiiskan dakhligu aad iyo aad muhiim u yahay wuxuuna kor u qaadayaa dhammaan adeegyada bulshada laga hayo oo dhan hadday noqoto horumarka ganacsiga dhinac walba marka insha allahu tacaalaa waxaan ku faraxsannahay haddaan nahay maamulka degmada dhobley dhagaxdhigga xafiiskan dakhliga ee degmada dhobley oo runtii muhiimad gaara iyo macno gaara noo samaynaya waxaan u mahad celinaynaa hay-adaha iyo dadka maalgeliyey ee muxuu ahaa ee bixinaya dakhliga lagu dhisayo xafiiskan dakhliga ee degmada dhobley anigoo ah gudoomiyaha degmada dhobley aad iyo aad baan u bogaadinayaa waxaa garbaa iga tagaan maamulkii degmada dhobley oo iyaguna runtii mowqifkooda uu yahay kan aan qabo oo kale marka aad iyo aad baan ugu farxsannahay waxaana soo dhoweynaynaa horumarka noocan oo kalea oo hortiminta u leh bulshada iyo deegaanka dhobley
maanta waxaan joognaa degmada dhobley waxaana halkan laga dhagax dhigay xafiiska dakhli aruurinta wasaaradda maaliyadda ee muxuu ahay maamulka jubbaland maanta ay taariikhdu tahay saddex iyo tobankii bishii koo iyo tobnaad laba kun iyo afar labaatanka dhammaan qaybihii kala duwanaa ee maamulka degmada dhobley waan ku sugannahay halkan waxaa aad iyo aad farxad weyn noogu ah horumarka muxuu ahay mar mar ka dambaysa ay samaynaysa dowladda jubbaland hadday tahay horumarinta dhismaha xafiisyooyinka iyo waxyaabaha la midka ah maanta aad baan ugu faraxsanahay xafiiskan dakhli aruurinta ee degmada dhobley in xafiis uu ku shaqeeyo oo gaar u ah oo shaqaalihiisa iyo dadka muxuu ka shaqaynaya oo dhanba ay ka howlgeli doonaan hadduu alla idmo aad iyo aad baan muxuu ugu faraxsannahay annaga haddaanahay degmada dhobley waa horumarka noo imaaday ee degmada dhobley waxtar ku ah bay ka mid tahay waxaan rajaynaynaa kuwo ka badan in muxuu ahay maamulka jubbaland ay noo keenaan hadduu alla idmo insha allah bilaa kariim wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu